أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس السادس وثلاثون درس صدن الليهات في أحكام الشركة شركة أحكامتي إياك تعلوغة أحكام الشركة أنكو هذا الآن فصلك ما يكو بلاوذي shirkad axkaamu sharika wallankaasaw shirkadaha fii axkaami sharika shirkada weliba waa la reegay wahiya sharikatul canaan shirkooyinka shalbahaayana sharikatul canaana la reeg wahiya sharikatul canaan lugatan alikhtilaad shirka may la reey luga ahaan sharikatul canaan shirkada hoolale canaan may la reey shirkada ceenta hoolaliska darsaw wahiya lugatul ikhtilaad shirkadaha badanyiin laakiin tan haddii ku hadlaan sharikatul canaan wallankaasaa waaye shirkada luga ahaan alikhtilaad waa laiska darsadaa shirka lugadii ikhtilaad waa iska darsamay yaa sharika laree sheegu sige amba cagad lay iskaka darsinya amba cagad laantee la iskaka darsinya maal lay ahaadiyaa maal qeyr shay wali ahaado sheyga haddii mar la iska dheeho shirkada lankaasee lugada carabiga sharcigana shirkad may la reeyihin cagdun yahasulu bihi hubuutulxaqi cagad oo ka hergelaa waay xaq sugnaado shay itifaaqiye amba contract oo lamalan isla galeen oo marka amalamoolku badan oo lamajaanib isla galeen ashkaas ama dowlade wali haadaan oo marka la saxiixi oo xaq yaa ka sugnaade waay xaq yaa ka sugnaade yahbutu bihi cagadkaas daraadiisna ka sugnaadaa alxaqu ay tasarufu calaa jihati shuyuuc in sheyga laka tasarufo laka shirkaawi ka kasta ka tasarufo shaayacna ma jihde shaayacna may la reeyo oma jus kasta lankasaan walaa dhon isla jarashta shaaya inaysa jaraan fi shayin waaxidin liithnain oo fa akthar marka arkaantiya shangu may baa letaa shirkada shan shan rugniya leta lamada caagideenka eh oo may waahan lamada jaanib oo shirkada isla galaas i lamada maaliska daraaw isiigada waay shantaas waay afar shan shantaas shay waay walisharikati sharikadii may balletaa khamsu sharaa'ida shardiyaala shan ee leta an yakuuna ni ahaad waay sharikada alaa naadin qalan korshay qalan may waa bilacaglag saafe waay oo maqashuush inhayn dihib iyo fidi haddii ate ini saafe at waay min adaraahimi wadanaaniiri daraahimtii iyo danaaniirtiina ah naadlagaasoo min adaraahim wadanaaniiri ah ithnaan waa yatafiqaa inay iswaafagaan waay lamada xoolo layska daraaw filjinsi jinsigii waa noocin iska waafagaan wa an yakhlita ini iska almaalayni lamada maal ini iska dheexan waayo lamada jaanib maalkan layska daro ka kasta walaashay kankalinku kasna layska daro shaayac isla nagdaan shaayac may la reey shay ka faafsan waaye ad antun allaha laakiin intaa noocisho makaasaas eentiyo makiimoogata meelasa ka dhex jiraan kansedahaas wa an yaadana kullu waaxidin qof kasta ini idam waay minhumaa lamada shariikumada lisaaxibii saaxiibshay fi tasarufi tasarufka sheyga in iska tasaruf inin idam waay ileen xaq kale ka jara howlay ka khaaskahay mee tasarufan likin idam waay wayakuuna rifu ribaha wal khusraanu khasaaradana alaa qadiril maaleyn lamada maalgadirshoni ahaadan waay haddii faa'iide la hela iyo haddii khasaare la herooba lamada qadir lamada maal ani la ekaadan waay walikulli waaxidi minhumaa fasquhaa mataa shaaca waaxid kasta lamadaas kuma deena ini fasakh waayo mar al markiisu fadaw maanaa jaa-isu darafeen waaye sharkada lamada jaanibaa jaa-isku haddii la faa'iidoona lanwelba inta hisidiis la egdaya faa'iida qaade haddii lanko maalan haddii sedde kun dolareska darseen lanko lama kuwan ley koono kunga ley faa'iida la helay lanka lamada kun le sedde meelooda lankle la meelooda qaade kan o kunka len hal meela qaade halsehme kan lama sehme haddii oo la khasaarona kaas lama meelooda ku khasaaras kan hal meelooda ku khasaartay macnaga saas waay lamada maalka qadarshay leen fir haddii jinjingeen jinjingo haddii shalbadin shalbadnaantiyo walikulli waaxidin minhumaa koo kasta oo la alko lamada shariikumadeena fasquha shirkada ini fasakho ku baho lee mataa shaa amanti fadaw wa mataa waqtigii maata axaduhumaa batalati sharikatu koosho hooba dhammadoona sharikadii buraasi waay malna iskanaagda burti sharikadii bes waay walanaiskanagdaw dembe ma jiraan walanaiskanagdaw dembe ma jiraan antan madumay waha shuruudu sharikan intaasaa lay shardiya waay walisharikati may letaa khamsu sharaa'ida shardiyaala shan ewa lete shan sharta wadalla may tuseeyey calaa mashruuciyatiha shirkada inay sharci ata ilaahay raalligay may tuseeyey maa rawaahu abu daawuudu abu daawuud xadiid wiriyaa waaye sadekun saddex boqol sideetun sede can abi hurayrata radiallahu canhu qaala ina allaaha ilaahay yaquulu may reey ana thaalithu shariikayni lamada isla shirka haweenkaydiioo saddexaada eri- ya ahaa eri ana maa lam yakun axaduhumaa saaxibahu haddii koo saaxiibshay inkhiyaangnee lamadaba saaf wada eeyin waay lean shirkada dadka dhon haddii saaf isla-eeyin ana aan lamada shariigsati koo kumid ee waaha fa idaa khaanahu haddii lamadii oo iskhiyaaman koosho kankala khiyaan ama iswada khiyaamayaan kharajtu min beynihimaa lamadhati oo ku baxay waay maanaa barakaday i kaalmaday ma la jarta waay marka unlaan ammaanada dadka aaminka ee ammaanada ka shaqaysadaaw ilaahay hoolasha on barakahay ilaahay ha garab surin waay ammaanada haddii laakiin iskhiyaanaan khiyaanada daraadiye iyo shileedii waa ilaahay ku dhaha baxay kaalmo ilaahay ma helayaan saasu macniga Ah, lamada shariig kii omay waha sadahayoo ah maanaa aan kaalmaya waaye barakadee haka degaas maanisha saasu haddii oyoo markun iskhiyaamayaana barakadee ku siibide markan shanta shardi shardi koowaad an yakuuna ani ahaad alaa naadin an yakuuna ani ahaad waay may an wala ahaadaw alaa naadin naadin maylik wedehin sharikad waay an takuuna hadda an takuuna ani ta'lidhik waay an takuuna ani ahaad waay alaa naadin galan korshay ini et waay galan korshay ini et min adaraahimi daraahimi wadanaaniiri danaaniirna galan macnaa maylik weede nagdun mutacaamalun bihi ka ahmaani lacag oo laka tacaamulaw ini et macruufa ini et waay shayga majhuulun hayn naadiga macnishaysaasu alaa naadin Al- galan ini ini haat waay shardi koowaad nag daraahim i danaaniire Ga- naadiga maylik weede maqshuush an hayn maqshuush macnaa dahabka haddii uu sid- oo iska dhaha jaro oo macnaa qashirshey ka jaro oo ka jaro maarti ka jarto wasaqi dhon ka jaro lonku saarna ee may waa gedershey i malkaasaw malkaasaw kan marku mayliliyaha ini naado maylikweda ini saafa ahaadaan waay lacag haddii ata daraahim i danaanidi haddii ata ini saafa ahaadaan waay an takuuna sharikatu alaa naadin galan korshe ini ahaat waay min adaraahimi daraahim waa danaaniidiye wa an yatafiqaa shardiga lamaad ini iswaafagaan waaye lamada bees almaalaani alladaani humaa aslu sharika ra'su maalka ini iswaafagaan waaye ra'su maalka layska dari fi ljinsi wanooc in iswaafagaan daheb i daheb fidle i fidle dollar i dollar shilin soomaali shilin soomaali waa jinsigoon iska in noocagoona in iska in waaye Eh, jinsigoona in iska in haddana jinsi kudibna noocagoo iska in macnaha saasaa la kuweedi waaye alfiljinsi wanooci ini iska waafagaan waaye falaa tasiu sharikatu fi dahabi wadaraahim dahabi daraahim layska darsadii fidle i dahab waaye ma ansahaas walaa fi saxaahin waa mak- waa mukasiratan lacag oo ee may waaha s- oo saxiixa ay lacag jajab ee layska daroon ma ansahaas hindho oo et i xamraa hindho gaduud layska darma galley i moordi layska daroon galley i moordi isku- isku jinsi laakiin lama nooc waay in layska ma ansaas sheyga in isku jinsi ay waayo wala laka shirkaa waaw inay isku jinsi ahaadaan shardu inay isku nooc ahaadaanna shard waay waa kaasna shardu ka shardiga saddexaad waa an yakhlita lamada shariig almaaleyn lamada maalna iska dheexan waay haddii lana iska dheexan lan kaas aan walaa gaara an hayse laakiin isla shaqaysadaan isna iskaalmayaw leyo taas shirka ma le raw wa ay kaalan yani wa an ya'dana kullu waaxidin kan afaraad waaxid kasta ini us- in edam waay oo minhumaa lamada shariikumada lisaaxibihi fi tasarufi tasarufka inin edam markan shuruudadii sh- shanmahayne wa an yakuuna ribxu kanshanaad ribaxaga iwal khusraanu khasaaradana haddii la faa'iid iyo haddii la khasaaroba alaa gadirilmaaleyn labada maal gadirshooni ahaadan waay walikulli waaxidin koo la argo minhumaa lamada shariikumada faskuha shirkadii fasaqoo sheelay mataa shaa hila al heligisfadaaw ya fasaka kor waay waa mataa waqtigii maata axaduhuma lamada shariik koosho marki dhammadoon koo kuma dheer haddii dhammada badalati sharikatu sharikadii buraas lamada shariik koo kuma dheer haddii dhammada sharikadii burti bes waay walanayskanaagdaaw ma jar amba waaladi macna mukalafnimo kubahi dhamadi amba waaladi bolmilito sharikadii buraas waay sharikadii buraas ama dareeraas badalati sharikat sababta in buraas ma ata tilka sharika انفسخت يعني فسخ ما سواي بسبب زوال سبب الفسخ إن شاء قسم وأخذ ماله وإن شاء عاد الشركة yani markiisa walfasakha zuulu kudub haddii oo hoola la qiibiyey markaas kubacd dadkii wala dhahalay haddii haskanagadaaan shirkadii wadaan yoo antaan haddii kale sha- shal qaadaan walaashii oo antaan walow bilafdi tagriid haakada saas waay haddii dhimadoor qofkii bure faslun هذا كان فاصل كشل بأواي في أحكام الوكالة وكالة دي أحكامتي أنفصلي وكالة وكالة ينفصلي مركا وكالة ما يبالك جيدة لو ب- بفتح الواو وكالر وكسر وكالر في اللغة ميلك جيدة التفويض إني هذا ش- قفك شيء أن بندك تواي أو أن تفويض تفويض لو كما يلرأيه xoolaga iyo milkiyadda ini qof aan banaayd waa inuu sida aan ka tasarufaas aan ka tasaruf ha qeerka ini qof qeerka aan dhiibit waa marka adi wakiilka ee aad ert hoolaykay gad ee maylerhay dacwadii oo anaka oo anaka dacwood leh adi wakiil oo dacwow saas oo kale gareenka la goobsaa oo kale had wakiil waayo marka sharcigana may baa la reebay wakaalada siigatun yakuunu fiiha tafwiidun siigo oo nin la sheeg waayo oo siigada may la reebay walaalka wakiil oo etadad waayo siigo tafwiil ah bishaksi shay-an lahu facalahu wal usulankan suubiya in lan tala saarad waayo shayga nin ahaad waa shay oo oo nina nis wakaalad wal ogolaada uni walana nis wakaalada una shardi shay ma wal wakaala aqbala uni walana nis wakaalad ahay ma jira shay wakaala ban aqbalaan salaad oo kale aniga salaad oo tukut aad oo fiyaawiya kiin wakaaladi maansaas salaada bedan waay ilaa kayri yafcala xaala xayaati wakharaja bihada algeydi aliisaaw waxyaabahaas oo dhan sheegan shay wakaala aqbala uni hadoy kullu haada wakaali lere faasilun haada kan faasilun kul shalbiya daabit shay waa kana marka wa kullu maa kullu shay jaaza banaanaday lilinsaani insaanka التصرف فيه إنه كتصرف والعذيب أنك تصرف ذكي بنان بنفسه إنسان نفتيس إنك تصرف جاز له ما يبقى بنانا أن يوكل فيه إني أن وكار ذو شيغاس أو يتوكل أن يوكل فيه إنه أن وكار أو يتوك- يتوكل غير غيره له أما قف كله أس أن وكالة شيء هدي قف كمر كيوس كتصرف الله باش رابو كو أصحاس أسون وكيل أن كناغ ذكر لان كلان أسون نفتيس أن وكالة ذكر شيء كنوع أسوكله ما دام أسوب لانك ولا وكيل كما شرطها شيء قد أن وكالة ذا والأسوب بيكور نفتيس تصرف شيء أن بناني أني هذا شرطه saas leeyahay may bahi shayga aadadan wakaaladaas haddii ein wal adiiba sharci koo mamnuuc ee aadan soo bii korin haddii ein maalan onog sebee oo kale ama qof majnuune oo kale oo mukalaf ban hayn yaa waayo qof wakaaladi usuuna qof yacnii qof ha wakaaladi ama qof ha wakiilka naagdi wakiilashadiisa ma ansaxaas usu ini wal wakaaladoona ma ansaxaas markan hal antama dil roog may ku fahmaane markan lanka muwakkalu fiihige lanka la wakaaladaaw an yakuuna qaabilan lilniyaabati waay falaa yasihu tawkiilu fii cibaada bidiniya walaa odhan niis wakaaladaawna ini haadaan waa shay horta niyaabo ini naa'ibni ku nagado niis ku wakaal nagada ansaxaaw cibaado oo kale oo bidani eh ma ansaxaas wakiilikiin ku nagada aha qof oo usuun muahal banin hayni sheegu dad wakaalado naftitiisa in la baashar usuun dad mun wakaalado kor Ah, waxyaabahaas ilaa xajka iyo zakada oo kale hadii xaj iyo zaka wal nis wakaalado kor laakiin ibaado kale mal nis wakaalado kor waay wa kullu ma kullu shay jaaza banaano lil insaani insaanka atasarufu tasarufu banaan fiihi shayga amba fiihi maaga anka tasarufa binafsihi insaanka naftiiska tasarufa an banaan jaaza may banaana lahu insaankaas an yuwakila ani wakaalado fiihi maagaas fii shay dadan wakaaladii an banaan oo yatawakkala غيره غير شيء له اس وكالده اما قف كلا وكالده نفتيس له وكالده وكيل كبس نغدون لمده ببنات انه سدد وكالدون بنات انه يسلين وكيلدون بنات أن تعصب بناين دل على ذلك ما تسعي أحاديث كثيرة منها ما يكون مضى في قضاء الدين ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل إلهي رسول شيء ما يبقى أنك سونا ذي qofaa yaa yal lahaada ilaahay rasuulsha yaalaka lahaay neef gaale yaalaka lahaay sinow sinow maanisha maylika wedeehe neef gaale oo oo may waaha saniyay sidaysi lama sanin dhammaa sanadkii saddexaad fajaa'ahu yataqaadaahu lankiyakooy is-oo deenti kuraasidau rasuulka sala allah alay sl usaka lahaay faqaala meerelen deenta mucaamalada kuma deed ucduuhu siya faqaala meerehi rasuulka ucduu siya hu deentis hadduu insaankan deentisi fadalabu sinuhu lankii sinadii tisa raadiyeen neefkii usukalahaay de-adii usukalahaay ya raadiyeen falam yajiduu lahu lankii neefka nabaka lahay de-adii la-ekaay sedisjarahaay afarjarahaay sanidkay waleel waay ilaa sinan fowgaa sano ku wiig maahin kii neefkii gaal usukalahay wal ku sareey maa wala jin ayal waay faqaalo meereen yaa rasuul allaahi lankun walakii lahay wal andhakamaw mahayn wal kuwiin leehayn faqaala meere ucduuhu siyaa hataa walaa kuwiin sii faqaala meere meerehim owfaytani owfallaahu bika lankiyaasaasireed faqaala lanki do-ay markan meerey ileng lanka hob ad deenkii lahay eni deen qurxan walay jeewal saxe adanka gudolfade lanki do-ay meerey oofaytani in oofidiyari oofallaahu bika ilahay adeyniki in oofiya eebta alla astura qaala nabiyu sala allah alay wasalam ilahay rasuulshii meerey ina khiyaara khiyaarakum axsanukum qadaa dadka doorkiin ee may waa erey dadka siinka wanaago wanaajiyow badan gudad qofkii oo markii deenlaka lahaay xuquuqda dadka sasaha an gudaaw waliisukuluklahaay walku qiimo badan dadka siyaaw kaasaa siinka door e waay ina khiyaarakum doorkiin axsanukum qadaa'an kan oo siinka may leerhaay wanaag badan waa hega gudud yani saas waay sinun min al ibili maylika wede neef gaale oo sano mucayan ay jara waay macnaa lama sinin dhamaa sinin saddexda gale ma afar sini jara shan sani jara wafi shiraa'i mayba ka sugnaaday maa rawaahu tirmidiyu biisnaadin saxiix can abi an curwata albaarigi radia allahu canhu qaala inilnis wakaaladi waa shirina nis wakaaladi kaas may haytay hadda mahalulushaahidka xadiidkan unan daliil sidaan ma etaa xadiidkan oo weriya imaam bukhaari lama kuntum boqol siyeed iyo lama ka wiri muslimna kun li boqol iyo kow ka wiri abaa hureerla ka wiriyaa ucduuhu nabaga meerne ucduuhu ta macnaa wakaalasho waay nabagaa wal wakaaladi lanka wal uslaklaha lankala ninku gud an wakaaladi saasu wal iibiyowna mara nabaga dad an wakaaladi lan leer hajari curwatul baarig yaa wakaaladiya leer nabaga sala allah alay wasalam ma indhiibay leere rasuulka diinaaran isu sheegay curwo naftiisa sheegay dafaa ilaya rasuulullaahi sala allah alay wasalam diinaaran ilaahay rasuulshay ma indhiibe eray diinaara indhiib yaari ilaahay rasuulshay yama indhiibe eray diinaar hal diinaara indhiibi diinaarkii madi nabiga indhiibi sala allahu calayhi wasalama riido ha inkagada yaryaari riido ha inkagad markuu aan bahay soo gala seedeer anoo diinaarka halriha inga diinaarkan hakagad qiimadii waay diinaaran liashtariya bi lahu shaatan fashtaraytu lahu nabaga may hangada ere shaatay lamri ada hangadi ere lan agla badan ahay suuga seedi meerayhe markii suuga seedi fabictu ixdaahuma bidiinaarin wajidu bishaatin wadiina ilaa rasuulillahi sala allah alay wasalam halkii diinaaraa lan eed walan agla badan ahay halkii diinaar bawalha inka gadleeri oo riidolehaynkagale riidolkusugaya lama riyaadka sheeni fa sharaytu low shaatayn markii lamadi riyaadka sheeni fa biictu ixdaahuma bidiinaarin lamadii diinaar markun meerayhe fashtaraytu lahu shaatayni waay lama riyaad maaha lamadi riyaadaha tan toosuuga ka nagay hal diinaaraha ka gadi markuu isoo riidoona weeda diinaarkoona weeda nabiga indhiibidi halrina waa diinaarna weeda yaa nabiga ankoy sala allah alay wasalam wajiitu bishaat wadiinaar ilaa rasuuli llahi sala allah alay sl urat lbaarik radi allahu tacaala canhu fadakartu lahu rasuulka yaabi diinaarkina lankii weeda riidin weeda an diinaarkanki indhiibi riidin weeda baa diinaarkina weeda baa maya ka gadiyari riidin an ku sheekoy markuu ana diinaarkii lamriyaadka gadiyari lamadriyaa tookumadi haddana suuga ka nagayhe haddana diinaar ha ka gadadi kudubna riidi i diinaarkiya waaye hal diinaar oo ribaha oo zaa'id eh faa'iide eh yaha heli faqaala meere nabaga ducaya leedi baaraka allaahu laka fii safqati yamiinika weere galanta yani midigda gorgoradie ilaahay kiin barakaaya kii ya- yaanka do'ay ibid shay maylare lankusigee wafi zawaaj may ka sugnaadee maa rawaahu lbukhaari wa muslimun lama boqol zawaajkana lama boqol tuma isiyeed ee lama kun boqol siyeetan illi raqamka imaam bukhaari kiwiri muslim kun afar boqol labaatan ishan an sahl ibni sacdi ra- saacidi radi allahu canhu qaal jaaءat imra'atun ilaa rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuulshay yanaag ankoyti ee er faqaalad ma erta yaa rasuul allah innii qad wahabtu laka min nafsii ana nafteekiin hibeey ilaahay rasuulsheew iwahabad may waha nafsaha qur-aanka saaseri faqaala rajulu weerhey meeli roogi maadaama wal- naagdan rasuulka sala alla alay slam wakiilka dhakati zawajnii zawijniiha yaa rasuulallah iin guuriyeri qaala meere rasuulka qad zawajnaakahaa bimaa macka min alqur'aani kii mehrinay oo kiin guurinay wali ada kasaaso qur'aan ee macnaa ya baraase mehersheena kaas weeri mehersheena kaasu bimaa macka min alqur'aan macnaha saasaa la kuyda wahabtu laka jacaltu laka yani amrii am yeena markii lete wahabtu naagdam haddii aa lete gad wahabtu laka min nafsi naftee kiin hibeey ya rasuul allahi macnishee ma iyaa am markee kiin dhiibidi waay Eh, litatazawajani ah, ow tazawajani inada litatazawajani ow tazawajani maanaa bimaa macaka aninkii guuriyey wal allo lankale usuulma dug meel roogee meel ilaa rasuushe maadaama ad wakiileed an in guuriyar kiin guuriyey mehersheen wale ad kasaas qur'aan oo ad baraas weer intaas dhow ma dumayka suna wakaalada wakaalada daliilshe waaye wakaalada mashruucidie i daliilshe sharciga ilaahay waaye ahaadiid badan aa tusaase ler ahaadiid kathiira yani isa tusaas maalinkaas nabiga oo sala allah alay wasalama deen laku gudi Eh, wakiilan ku nagdi neefkii hatunaa ka sheekayni nabaga oo lan eh, curwatulbaarig ba dinaarin dhiibide riha ingadere riidi dinaarki lama riyaata hagadi hatan toogade hatan dinaar hakagadi riido i dinaarko nabaga insheeni wakaaladi guur oo lanis wakaaladi waxyaabahaas oo dhan may daliilin ayna wakaalada markan sharciga inay ka banaantay daliilin ay markan haakada kaasna may mashruucidii waay waa kullu maa kullu shay jaaza banaanaday lil insaani in banaanaday التصرف فيه إن يسوب كتصرف ماغ بنفسه كتصرف جاز له ما إن بنانا أي وكيل فيه ماغس إن وكالة أو سدت كلا ديبد أو يت- يتوكل آه، غيره له أم نفتيز لن وكالة لن كلا وكالة أن تعصب بنان واي saas leeri may bahi wali ada kiinku ansahaan oo needa la baashart kiinku ansahaan ada langman wakaalada kort wal wakaalad wakaalada caqdun jaa-izun wakaalada cuguudu wasfa ahaan xugunshe cagad jaa-is cuguudu shalbahaas cagad ja- lamada jaanibo laazim ku nagdaa laazimu tarafeen sida nikaaha oo kale bee oo kale la- lamada jaanib waajiba ku eeyi laakiin cuguudo qaar jaa-isu tarafeen lamada j- dhine jaa-is ku ajart oo amantii aad fadlama kaslamada caagideen amantii fadaanku baha koro haddii fadaan laazimayaan may kale jaree ko- ka jaanibna laazimku a jaanibna jaa-isu min darafin wa laazim min darafin wakaalada markuun jaa-isu darafeen waayo wal wakaalatu caqdun jaa-isun wakaalada cagad bannaan waayo may ku laazim ini saaseetmay daliilin aha laa yulzimu bilistimraari fiiha alwakiilu wala almuwakilu kii dad wakaaladii kii la wakaaladiiba ini laazim joogdoyaan waajib makae dhammaystiraan laakiin la wakaaladi ini madi la wakaalada kudub intii hanagada wakiilka wakiil shay hakanagada ee wakiilka muwakil shay intii hakanagada oo ma eri kore aan wakaaladan tange ku nagdi meel shaykan ma- ma ma wadi koro amboonhayna wakiilkiin isuun eri koro ee muwakilka kii dad wakaaladin wakiilka eri kor ana walaagay wakiil mukiidi hakunagday walaagay ha ignag eri kor wakaalad markuu saaso wal wakaalad wakaaladii jaa- caqdun caqd waa caqdkaasoo jaa-isun oo bannaan weli kullin koo kasta minhumaa wakiilka muwakilka humadda eh faskuhaa wakaalada fasakoo sheeley ka kasta wakiilka i muwakilka kan dad wakaaladi kan la wakaaladi kii kumadda amantii fadaa fasaha kor macna ku baha kor waay mataashaa ولكل كوكس ميليا منهم ما موكل كي وكيل كي كمدة فسخوا وكالة فسخوا شيلي متى وقت شاء سدونا ويا فسخور وتنفسخ وكالة فسخ ماس يلا اسكو فسخ ماس واي لازم واي بموت أحدهما wakiilkii muwakiilkii koosho dhammadoosha xisaabtiisa ka fasakh maas wakiilkii iyo muwakiilkii koobkumadii haddii dhammada wakaalada fasakh maas isla markii hore ku fasakh maas waay mood moodku haddii saas waayo koobahoo dhammado kan kale wakiilkii muwakiilka dhimashadiis koosho dhammaday yaa ka yaa ka fasakha maas wakaalada waayo yantahi xukmuhaa hugunshean dhammaadee haddii ko- amboonhayna jamowo amboomiirshay la daboolo wa minhu may kumada aha eh, alifraagu fi nahwi lxima fayanfasikhu bihi kulu caqdin jaa'isin caqd kasta jaa'isisa ay oo kale waayo walwakiilu amiinu kan la wakaa wakiilka la wakaaladeega amiinu fi maagya amiin yaqbidu qabloodii humaag amiingu maylka jeede yani hugun ahaan martabadiisa ima markas yey may wahaa amiingu maanasha maylik weede sheegii usulan wakaalade iwalaa usaka tasarufaaw ya amiinka ay sheegi haddii hilaagsama amiin maanasha maylik weede sheegi haddii hilaagsama oo galantiis usulan wakaale haddii halaawo sheegku iskee ma damaanaw ilaa haddiisu goobad falamaahin goobad falamay sheegkaa ka dhidheelay dayac dayaci dayacaad haddii jarto haddii dayacaad jarto curfiga marka lan fiiri shaykun dayacanyi lankii yani goobad fale goobad fale haddii dadka iska rahaan curfiga iska raha madaasay la maana isu tacdii maanaa hoolagi lan dhiibi meelisaa hay ina la dhaga hayte ma dhagna Eh, baaburka lan dhiibay garaash ini jeebo meelisaa ka hiro haytay wadada aan ku tabi baabura dardari amba wal haday baybalay lankung meel dadka dhan hoob argan ee lankung lang aadi ma usu sheeg inuu su daya hadii adaat maahina sakala mal wal malan haysa lanka wakiilka yadis yadu aaminu saasa lere watanfasikhu wakaaladi fasakha maase bimowti axadihima koosho dhimashiisa ka fasakha maas wakiilka wakalka kumade wal wakiilu kii la wakaaladi amiinun amiin waay fiimaa yal amiinka i yaqbidu isu qoblooda humaaga oo maanaa marki tasarufaw wala ga- hagade walaa kubaymaa kaasa amiinka i wa fiimaagi fiishayni amiinga ka i yasrifu us ilayo humaaga oo iska tasarufaw walaa yadmanu madamaanaw shayga isu qoblooda shayga tasarufkaas dhatiis walaha kubahadla makadlamaanaw ilaa bitafriid i goobad falma haddii use goobad falo madaas meeli goobad fal jar wa fiimaa wukila fiihi wa min atafriidi may kuma daha tasliibu lmabiyi qabla qablihi qabla qabli thamanihi goobadfalka may kuma daha sheegkiis oo lacagdiisan qaadan elanka wareejin oo kale inaysa sahel ee mabiidin isku dhiib hoo badeedan qaado eer wal kula goosadi isu markaasay qaldan waayo ma dadaalna maadaama is wakiiliya wakiilkan dadaala lagu fade dadaalkii aan dadaalna isuuna kaasna may waaha isu wakiile walaa yajuusu ma banaan an yabiya wayashtariya ilaa bialaaati sharaa'ida wakiilka ma banaan ini walgada wal iibi ilaa sadi sharta haddii lagu heli maayin an yabiya ini beeciyo bithamani lmithli shaykla wakaala thaminu mithl ninka gad waay wa an yakuuna ani ahaado shayku isu gadaawna thaminkana binagdi lbeledi beledka madaasi rooga lacagdiis ininka gad waay lacag lan helaana ama qariiba inuusan ka iibin walaa yajuusu ma banaan an yabiica min nafsi iniis isku gada walaa yuqira calaa muwaakilihi ilaa biidnihi walaa yuqiru calaa muwakilihi ilaa biidnihi intaasaa lan shardiya may waa lanka wakiilka ma sharda aha sheeg usugadaw sheeg usharayawba sedi sharda ini walaa usugadaw lacagda beledka samanumathel sheega samanumathel sheegkaas oo kale walilka gadaw sharciga oo be- orfiga beledka ininka gad waay lacagda beledka ka socotoon ininka gada ini usan us- in isku gadn waay mabaale usoob isku gad tuhmi koesa in isroonadi ya meelaha ku bahaas arrintiyadeena marka ma banaan waayo wakiilka inaysu isku gado ma banaan walow inog isu dhalay sagiira yaraba ku gado kaasna ma banaan may kale an banaanadaana ha wakiilka walaa yajuus ayabiya alwakiilu baycan mutlaq min nafsihi walaa min waladi sagiir waladkii yarna maku gado kor min nafsihi walaa min waladi sagiir walaa yuqiru lwakiilu calaa muwakili iqraar haddii deera dacwo io walaagase haddii kooyto mi dacwo wakiil usukeey shey la dhiraaw sheekan jare wakiil shay walma haka gara kor us- walma gara kor ma oshi ini is er waay haa ani ba og wakiilka ya qaab maha er kor ilaa biidni ilaa wakiilka haddii idima maayin hoob igraar layn baahdo sheeg aan ha iqir haddiisu am wakiil walma gara karo ilaa haddii muwakilshi idimo igraarka idima igraar aa isku laha muwakilka isku leh wakiilka ma leh walaa yaqiru lwakiilu calaa muwakilihi walma ka gara karo waay Ha, ilaa biidnihi idin sheyle walkaga gara karo haddiisu igraarkan idima maahin wallahu subxaana wa tacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu